You're with SBS Radio.
australia ayaa soo qaadan doonta afar kun oo qaxooti dheeraada sanad kasta haddii dowlad laybara ay xilka qabato laakiin mucaaradka laybarka ayay weli ka go-an tahay inay dib u celiyaan doonyaha qaxootiga wada iyo in weli ay sii jiraan xeryaha dibadda ee lagu hayo qaxootiga sidaas waxaa yidhi hogaamiyaha mucaaradka bill shorton mar uu ka qudbaynayo shirweynaha xisbiga oo ka dhacayay magaalada adelaide I believe that Australia can meet our international humanitarian and legal responsibilities without compromising our national security or a commitment to waxaan strong aaminsanahay border protection.
in australia ay gudan karto waajibaadkeeda sharci iyo bini-aadannimo ee caalamiga ah annagoo aan wax u dhimayn ammaanka qaranka ayna naga go-an tahay inaan ilaalinno xadka waxaanse isweydiinayaa in xisbiga naga soo horjeeda ay og yihiin inaan labadaas la kala dooran ee xadkana la adkayn karo dadkana aan xero abid lagu haynin laybarka ayaa sidoo kale ballan qaaday inay shan boqol oo milyan ku taageerayaan dadaalada caalamiga ee qaramada midoobay ay ku caawinayso soo galootiga wuxuu kaloo xisbigu doonayaa in la ballaariyo barnaamijyada qaxootiga lagu soo qaado oo bulshooyinka ku salaysan oo hadda loo qoonteeyo kun boos lana gaarsiiyo kun iyo shan boqol oo boos sanadkiiba arrintan xisbigu ku dhawaaqay ayaa qayb ka ah heshiis la isu tanaasulay oo dhex maray labada garab ee xisbiga si looga baaqsado dood dheer oo dhaawac u geysata siyaasadaha magangelyadoonka ee xisbiga bill shorton ayaa sheegay in xisbigu sidoo kale eegayaan in la kordhiyo tirada saraakiisha australiyaanka ee ka shaqaysa dalalka dibadda si loogu joojiyo tahriibta halka ay ka soo bilowdaan intaas waxaa sii dheer in laybarku sheegay inay ugu dambeyntii aqbalayaan ballanqaadka new zealand ee ahaa inay qaadato qaxootiga hadda ku sugan xeryaha dibadda ee naaru iyo manus island If elected, we will look to take up New Zealand's offer to resettle refugees from Manus and Nauru by immediately negotiating.
haddii nala doorto waannu aqbalaynaa in new zealand ay dejiso qaxootiga jooga manus iyo naaru annagoo markiiba la gelaynaa wadahadal iyo heshiis la mida kii maraykanka aannu la galay hadalka mucaaradka ayaa imanaya iyadoo dowladdu ay sii daysay saadaasha dhaqaalaha ee kala barka sanadka kuna dhawaaqday arrimo ay ka mid yihiin isbeddelo lagu sameynayo sidii fiisooyinka ama sida fiisooyinka loo bixiyo in ka badan toddobaatan milyan ayaa lagu qarash garayn doonaa nidaam casriya oo fiisooyinka iyo araajida loo bixiyo taasoo ay ka mid tahay in shirkado loo xilsaaro inay iyagoo isticmaalaya nidaam casriya oo dhijitaal ah ay maamulaan araajida dadka doonaya inay australia wax ku bartaan ama ka shaqeeyaan ama ku noolaadaan shirkadda ayaa loo ogol yahay inay qarash ka jartaan arji kasta laybarka iyo ururada shaqaalaha ayaa weeraray qorshahan lagu doonayo in gacan gaar ah la geliyo howlaha araajida iyagoo ku doodaya in qorshahan uu khatar gelinayo shaqooyinka kumanaan qof oo ka shaqeeya wasaaradda socdaalka waxay sidoo kale ay sheegeen inay khatar gelinayso sida loo qiimeeyo khatarta xagga ammaanka ah laakiin khasnaji george friedenberg ayaa sheegay in saadaasha dhaqaalaha ee dowladdu soo bandhigtay ay muujinayso in dowladdu ay waddo saxa ku socotay Today's strong budget update is no accident. It's the product of hard earned.
maanta miisaaniyadda xooggan ee aan soo bandhignay ma aha mid iska timid waa mid ka dhalatay shaqo adag oo in ka badan shan sano la soo waday faa'iidooyinkaas si sahlan oo dhaqso ah ayaana lagu baabi'in karaa haddii australia ay u ogolaato in laybarku ku celiyaan canshuuro dheeraada iyo qarashgarayn badan sidii hore loogu yaqaanay oo keeni karta markaasi shaqooyinka oo yaraada iyo kobaca dhaqaalaha oo hoos u dhaca dowladda morrison ayaa sheegtay inay sidoo kale ku bixinayso labaatan milyan oo dollar afarta sano ee soo socota qorshayaal ku dhiiragelinaya soo galootiga xirfadda leh inay degaan magaalooyinka ka baxsan kuwa waaweyn ee dalka miisaaniyadda federaalka ayaa la filayaa in dakhligu ka bato qarashka oo afar dhibic hal bilyan oo dollar uu dakhligu dheeraado qarashka sanadka labada kun iyo labaatanka taasoo ah labalaab cadadii la saadaalinayay in lagu soo bandhigo miisaaniyadda may taasoo sahlaysa in la maangeliyo mashaariicdaasi laakiin chris richardson oo ah dhaqaalayahan ka tirsan deloit access economics ayaa sheegay in dowladdu aysan sheegan karin dhammaan guulaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda ay soo bandhigtay wuxuu sky news u sheegay in ganacsiga china uu sidoo kale qeyb lixaad leh ka qaatay kobaca dhaqaalaha australia They are reining in uh, spending, and, and credit to the government for doing that. These are difficult political times to be achieving.
waa sax oo way xakameeyeen qarashka ka baxa waana lagu ammaani karaa dowladda taas waxaana lagu jiraa wakhti adag in la yareeyo qarashka laakiin in miisaaniyaddu kororto ma aha shaqo dowladdu qabatay waa sax inay waxyaalo qaar samaysay laakiin runtii waa waxa ka dhacay china tan kordhisay miisaaniyadda iyadaana fura u ahayd kororkaasi sbs.com.au